puntland ka tirsanaa iyo wafdi kale oo qaybkiisna la socdo oo t f g ahaan jira lakiin hadda isla puntland noqday oo dee waa dhammaatay t f g da jiritaankeeda xagga hay-adihii qaar baa soo xirmay oo ka socdo professor juuril oo nala socdo waftiga halka ka tegna markii hore kuma jirin aad baan adduunka intaanu soo marmaray iyo hawlihii aanu haynay aada war badan uga haysaan maxaa yeele ayagu waxay u badnaayeen qoraal idaacadaha iyo websaayada waxay qoraan iyo tviyada intaba waanu ku jiray ilaah waa technolojiga inoo sahlay wixii gudaha ka jiray iyo hawsha hayseenna waanu inay la soconay wax badan baana lafti ka warqabnaa inkastoo hadda wax naga dhiman yihiin maadaama aan dibadda jiray safarka iyaga kanu wuxuu ahaa safarkii ugu dheeraa oo aan dalka dibaddiisa ku aadno ilaa saddexdii sano iyo lixdii bilood oo xafiiska joognay keenay muhiimadda ay lahayd safarkaasu hawsha aanu ku maqnay waad ka warhaysaan bilowgiiba sidaa hadda baa la sheegay mirtiqaad aanu ka helay dowladda hindiya aan ku bilownay dabadeedna geedi socodkii soomaaliyeed waanu isla ogeyn oo xamar loo tegey bishii sebtember sanadkii hore halkaa lagu soo saxeexay lixdeedii oo loo baxshay road maabka ama geedi socodka dhammaystirka wadada meel gaarka ah dowladda federaalka iyo marxaladihii laysla ballamay oo inay marto ay dhammaystirkeedu oo innaga reer puntland qaybta u weyneed aynu qaadanay waad ogtihiin saddexdii shiro halkan lagu dhigay innagoo inagu mid weyne aynu lahaynna hataa ku guda wadnay hawshaas marka qayb weyn baynu kaga aadanayn afar qodob buu ka koobnaa road maabkaas wuxuu ka mid ahaa amniga dowlad wanaagga dib u heshiisiinta iyo dastuurka amniga shuraakaynu ku ahayn annaga iyo t f g-ga iyo qaybihii kaloo saxeexyaasha loo bixiyo road maabkaa saxeexay oo shirarka waateyna xamar cid u diri jiray wasiirka amniga generaalka ciidamada iyo wasiiro kale dhowr jeer bay ka qayb galeen dowlad wanaagga iyo dib heshiisiinta noqda t f g baa gaar u lahayd iyaga unbaa loogu daray berigaas dastuurka innagaa mas-uuliyaddiisa layna saaray waxaa la yidhi constitutional process baa loo bixiyey wuxuu ka dhacayaa puntland ayaa ayaantaas laga heshiiyey xamar nab doorkeenna waa kasoo qaban kasoo baxnay inta dhulka lagu qabanayay gudihiisa saddexdii shir oo lagu qabtay laba garowa iyo mid gaalkacyo wixii kasoo baxay waa laga warhayaa dastuurkii baa hore usoo bixi waayey daraafkiisii oo dadkii gacanta ku hayay waxay keeneen soddonkii abril shan iyo tobanka mayna waxaa laga rabay in laga hawl galo wixii ku qoraa waktigaas adag oo ciriirka ayagoo sideed bilood haystay waad ogtihiinoo halakan hawshii laga galay markii dib u noqoshadii golaha wasaarada guddi ka kooban iyo baarlamaanka ay dib ugu noqdeen wixii kasoo baxay iyo rag kaloo gacan siiyey aniga laftigay gacanta ula tegay baan ka mid ahaa waxaanan sheegi karin baa iska jira oo ciiddaa ka badan ma jeclin dhaliilo badan aan iska sheeg sheegno laakiin xilka dastuurka annagaa qaadnay hormuud u ahayn saaxiibana wuu helay nala gacan qabta dad hagranayana waa jireen caalamkuna gacan buu nagu siiyey shirkii halakan wixii aanu ka soo jeedin oo ka qoray haddi sababa annagaa codsanay in had sabab laysugu tago xaruntii afrikada oo gacanta soomaaliya ku haysa ciidamadooda ay joogaan africa amisom xilna u qaaday oo nin u magacaabay u gaara arrimaha soomaaliya in la yihahdo jerry rollings xaruntaas igadna ay xarun u tahay qaybta innaga ina qaabilsan hay-ado badan oo caalamiyana ay joogaan oo igad la yidhaahdo forum dawladaha igad la shaqeeya inaan meena adisabahan lagu qaban karin baan u dooranay si caalamku goobjoog uga noqdo wixii laga soo jeediyey oo annagu hormuudka aan ugu ahayn oo halkaas la rabay in dhinacii go-aankii siyaasadeed ogtiin dastuur haddii la samaynayo wuxuu u baahan yahay go-aan xirfad aqooneed iyo wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed go-aanka siyaasadeedna waxaa gaari kara intii markaa mas-uul u ah xilkaas inay go-aanka gaadho annaga intagii saxiixayaashaada maraykan go-aankaas gaaray annagaana u xil saaray inaanu dhammaystirno hadda inaanu ku fillaan weynina waa jirtaa oo waxa weeye dowladda soomaaliya oo dhalan doonta ama haddaba jirta oo charterkii labadii kun iyo afarta kasoo bilaabmay wuxuu ahaa dowlad federaal ay noqonaysaa go-aamada siyaasadeed iyo waxa dhaqaalaha intaba waxaa go-aamiye haddii dowlad federaala tahay dowladaha dhalan doona ayaa go-aankaas qaata dowladda federaalkana uma madax banaana dowlad gooniyihina uma madax banaana marka intaas dib baa loogu dhigay oo lala sugaaya wixii ku saabsan qaabka waxqaybsiga dhaqaalaha iyo khayraadka iyo awood qaybsiga siyaasadeed intaa haddii aan dastuurka ku dhaafo dhammaystirkiisa waxaan kusoo dhammaynay nairobi hawl adag bay ahayd taas laftigeedu laysugu yeeray documenti la saxeexay baa un kaana ballan qaaday inay meel mariyaan garantoryada ka noqday dhammiin inay sidaa loo dhamaystira ay noqoto hadalla badan xamar kasoo yeeryeera oo dooyaal halkaa la buuqbuuqiyey oo maaqanqaarka innaga ina kaga haray iyo dad badan oo kale oo hadhadle iyo waxaas waa wax maaragtay aan hadda meelna ajendada kaga qorayn sida dhabtahay waxa weeye sidaas weeye safarkaasu marka anoo waxba kusii dheeraanayn hindiye yagaana casumay wax badan baanu isla soo meel dhignay tafaasiisheedu dib bay ka imaan doontaa dowladaan darisnahay weeye darisku inteedu waa ka ballaartay haddii dhulka isku yaalo geelu isaga gudbo xuduudka maayo badihiina daris baa laga noqdayo hindiye indian ocean baan daris ka noqonay aad bay burcadbadeeda iyo ugu daneeyaan iyo horumarka puntland iyo soomaaliya guud ahaan iyo amnigeedaba hayeele waa khuseeyaan burcadbadeed baa ba ku xiran dhulkaa dowladda soomaaliyana waa taageeraan oo ciidamada amisom qarashkeeda waxbay ka bixiyaan marka daris waa xagga ka nahay sidaan yemen iyo wadamada carabta iyo xagga daris uga nahay xagga dhulkan aan uga nahay ethoobia ethoobia iyo kenya iyo geeska africa daanu halkaas tagnay wixii aan kaga soo noqonay waxaa shirka hadda aan ka sheegay waa addis ababa waxaa soo dhex galay kii turkiya baa soo dhex galay arrinta turkiya maqmaqashada ila tahay waxa dad lasoo dhegadhegeeyey oo lagu magacaabay bulshada rayidka ah oo innaga waxayna kaga jirin oo aanu qaadanay inay yihiin dad ajenda gaara wato oo qeybaha badan oo soomaaliya maara danaha siyaasadeed kale oo soomaalida ah oo dowladda turkiya anigu aan isleeyahay iyada xoogaal ma ahayna waa la gelisiiyey ayaa meesha laysuu geeyey si wax aanu wacno wadno oo ah soomaaliya inay dowlad rasmiya yeelato dastuur rasmiya yeelato nidaam federaal ku dhaqanto wixii garowe lagu gaaray wixii gaalkacay lagu gaaray wixii xamar lagu seexay waddada looga dugo arrintaas ayaa loogu talagalay waxaana ka garan karaysaan go-aankii ka soo baxay oo iyagu ay daraafkoodii ay ku qoreen oo ahaa afar arrimood barlamaankii road maabkaa loo samay in la dhimo in sidiisi lagu cesho four body five oo nidaam qabali ahayo baaba ah oo aynu awalba khaati ka joognay in shan laga dhigo oo lasii badiyo in golihii sanad sanadka oo baarlamaanka qeybtiisi sare ahayd oo la rabay tiradan afarta iyo dhibicda shanta oo laga dhigay inay saxaan oo dad ka heer sarreeya oo ka aqoon badan kuwa laga dhigaayo aqalka hoose in la geeyo inay yidhaahdeen iyagana odayaasheeda meesha isugu nimi annaga hanala ku kala qoro iyadana saas baa iyadana kasoo baxday inay yidhahdeen federaalka laga noqdo dastuurkii dib ha loogu noqdo afartaa qodob anagu wataan diidnay qoraal kasoo saaray alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin talabadeedii waa la raacay adduunka o dhan baa raacay waxaa la arkay in waddadii laga leexinaayo adugu haddee waddooyinka diblomaasiyiintu dariiqyo badan bay leeyihiin dariiqadaas markii la wada xaajooda annaga turkiga waxaan ku heshiinay wafti awal waxay noo ogolaayeen saddex qof aniga iyo laba kale kow iyo lixdan qof baan ku tagay